bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsadayaal hamiin fayla weliba ha ka dhowaada sana barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyo bay dhabo fiidfayle dhugunsadayaal si kastiisin indheegahaytan idaacadda maqalsheesiindeerahaya taariikhda miilaadega weliba ee ka beeganta labaatiyo afarta bililixaad sannadka lamaada kun labaatii kowka qodobada barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyo baydhow dhugunsadayaal isinka dheego doontaan unuuna hasiin gudbii doogna haddii alleedama weliba ku mid ahaa shirka golaha wasiirrada dowlad goboleedka koonfur galbeed oo warbixinno lakuku dhegaysaday wasaaradda amniga wasaaradda gargaarka iyo wasaaradda caafimaadka dhammaan wasiirraday ha gudbiyeen warbixinta walka qanacay warbixin noocay ha gudbiyeen mayse ku saabsanayaan warbixinooyinkii ha gudbiyeen sadiidasay wasaaradood barnaamijkaas inkahayna dhegaystayaal in diyaargarowga maalmaha xuriyadda weliba sifaylalanku dareemahaya baydhabo iyo qeebo shalgadiisan ee xaafadaha ay ku koobanta isla geeka weliba la sameeya ololo nadaafadeed oo laka sameeyey jidadka muhiimkan ee magaalada ololagaas ay ku qayb gali barnaamijkasinkahayn dhegaystayaal mid ku mid a beelo degow deegaanada koonfur galbeed weliba markaas cabasho ku muujeena kuraasto beelogaasay oo shakhsi gaare hiridi weliba farmingandareena dawladda dhexe iyo maamul goboleedka koonfur galbeed mayu fariintaas odayaashaas beelasay may ku obaadahayaan barnaamijkaasinkahayna dhegaystayaal qofkii walaalkana deli maalin kastii aragahayna xitaa weliba roogee meeli walaalkana ka deli welibaan dacwoonay saldhigga degmada si ay dhiida cabashadaan walcabashadaana qof walkuqobodaya waaysanaa saasayna weli baray qoyska ee beeg naxariisada cabdifataax oo haay qof xoogshay shaqaysadaay iyo maalmo ka hor weliba dilay askari ka tirsan ciidanka dawladda soomaaliya mayli ka dilay shakhsigaas mayse galabsadi barnaamijkaasinkahayna dhegaystayaal caasimadda soomaaliya weliba laka dareemahaye diyaargarowgii inka xoogga badanaay maalmaha xuriyadda haddaba dadka soomaaliyeed sidaan caasimadda diyaargarowgaasay qaabka lanka dareemahaya barnaamijka ka dheegi doontaan halgen nooceeya lahangmari xuriyadda soomaaliya una haysana geeka halgenkaas oo dhammaystiran weliba ninku warbiyi doonee aqoon-yahan soomaaliyeed cabdi maxamed shucayb faahfaahin iyo ninku biyi doona barnaamijka ka dheegi doontaan dhugunsadayaal dood cilmiyadeed ku saabsan saamaynta baraha bulshada ee wal haanfayle iyo haanhung soomaalida adeegsadaasa iyo muqdisho laha ka bandhiki dooddasi ay ku qayb gali barnaamijkasinkahayna dhegaystayaal shacabka degmooyinka yaakshiid iyo karaan weliba cabasho ku gudbeena dhallinyaro soomaaliyeed oo isticmaalasa walalangardo moolo maanka dooriyow odayaal iyo shacabka qaar ee degmooyinkaas iyo farminganderi laamaha ammaanka dawladda soomaaliya barnaamijkasinkahayna dhegaystayaal qodobadaas iyo qodobbadii kale hanii korriya barnaamijka ka dheegi doontaan xasan aadana khayr iyo barnaamijka sanaahay doona muddadaas hawada ka jara kolkoo kaleed iyo dabagalka ka dhowaada hamiin fayle dhegaystayaal shirka khamiislaha golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed toddobaadkan weliba warbixinno lankuku dhegaysaday wasaaradda caafimaadka wasaaradda gargaarka iyo wasaaradda amniga intaasay kureed muhiimadda kulanka weliba warbaahinta la wadaagay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada koonfur galbeed ilyaas qalinle geegow taariikhdii yeete labaatiyo afarta bille juun labada kun iyo labaatiyo kowda way baabsida caadadaha aytii qabsoomay kulanka golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo uu su shir guddoomiyay madaxweyne cabdicasiis xasan mad laftigareen kaasoo runtii ajandooyin ad ad muhiiman ee linkadoodii ajandagan ka horeeyay oo kulunka ka falanqeeya way bahaayeen number one amniga guud ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya isbuucii laha dhaafi warbixin ka saabsan safarkii madaxweyne cabdicasiis iyo qaar ku tirsan golo wasiirada iyo kaseedeen degmada weejid oo runtii caleemasaarkii golaha deegaanka degmada weejid ku dhiyay kaasoo warbixintaas laku dhugun sida wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed warbixin guud ee xaalado xaaladda caafimaadka ee xoolo gobolka bakool oo isbuucyada laha dhaafi runtii cudur ilaa iyo hadda si rasmiyan liin ogayn runtii xoolahay sida oosin laku dhugun sida wasiirka xanaanada xoolaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya warbixin guud wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha oo ka saabsan bilooyinkan ka dambeeyey qodqobadka wasaaradda oo siina wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha laku dhugunsaday warbixin guud xaaladda xudur oo laku dhugunsaday wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka ka hormaro wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waybaaba kudahoweey xaaladoogan ka dambeeyey isbuucii laha dhaafi ee amniga deegaanada koonfur galbeed soomaaliya yoo hayta runtii xaaladda xaalad ad ad degan oo runtii isbuucii laha dhaafi nimankii nabad inolol diidka haayay oo mar kastaba inteegan iniyo dhibaateeyaan bulshada ka dhaqan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo maylarayus hagardaamidiyo walbadan runtii ciidamada amniga oon iska jiraan haddii haadala hayta booliis daraawiish military iyo iskaaladayan runtii ini walbadan laku qobadi gaar ahaan waybaab laka xusay degmada diinsoor ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dadaalo eediyeed ambelerin iyo suubiyeen kaasoo maylaraaya usaad isbuuci laha dhaafi runtii iyo iska hormaad iyo dhexmari nimankii shabaabka iyo guulo eediyeed weyn runtii ha ku hooyeen runtii iyo maylaraaya usaad dhammaan ciidamada shalgidisan amaaliinkajeedii golaha wasiirada iyo bogaadin runtii howlo qaran ooyon ahaayaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan waybaaba bogaadin iyo ammaan liinkajeediyey ciidanka daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya ee ka howlgala degmada diinsoor shaqada culus iyo hayan runtii omaylaraayusa dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo ballan qaadi baahiyaha jira runtii oo iyo baahiyan ciidankaas daraawiishta inay sidan dhaqsiha badan runtii jawaab laku biyi doona waana baahidii oo la daboolo doona waybaaba warbixin laku dhugunsiday wasiirka arrimaha gudaha taasoo ka saabsan aytay safarkii madaxweyne cabdicasiis iyo qaar ku tirsan golaha wasiirada koonfur galbeed iyo kaseeden degmada weejid kaasoo haytay runtii caleemasaarka golaha deegaanka degmada weejid runtii oo runtii maylaraaya usaada wasiirka wasiirado is warbixin ku siiyi howlo culus iyo meelaha ku qabadeen runtii horumarada laka tallaabsadi degmada weejid oo runtii maylaraaya usaada golo deegaan ee runtii iyo welati oo runtii ee runtii dhammaan shacabka koonfur galbeed soomaaliya arin horumaran ee runtii wasiirka way xusay runtii baahiyaha madaas teegan oo ambaahan golo degmada weejidii ambaahanta runtii oo la wadaagay golo wasiirada runtii wasaarad kastana runtii madaxweyne cabdicasiis lafta kale iskala dardaarimi kaalinti iyo late runtii iniyo degmada weejid iyo deegaanada kale koonfur galbeed soomaaliyaba iniyo wasaarado runtii ku jeysadaan haang maylarayusa hadda shaqooyinka culus iyo kahayaan runtii degmada weejid ogolo degaan iyo welatana niyo sii lama jibaaran shaqadiiyo kahayaan runtii wasaarado makalana maylaraayniyo doorshu qaadada runtii way kaloo warbixin laku dhuunsaday wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha oo usina kudahobi cudur maalmoogun dambe ku jari gobolka bakool kaasoo haay runtii dhiniga xoolo runtii wasiirka maylaraay usaad sheegay ini qiimeen lakahay runtii oo baaritaan dheer dareerta cudurkana maylarayusa ilaa iyo hadda rasmiyan walaa useeyey runtii linhayna laakiin khubaro dhiniga dhaqaatiirta ee oo ka taqasusa dhiniga xanaanada xoolo runtii iyo arintaas garanto ka hayaan waqti dhowna la rajeeya walaa useeyey rasmiyan cudurkaas in la ogaada wayba wasiirka gudahoweey kaalinta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo arintaas ku eedan runtii walqobadkan ka dambeeyey bilooyinkii wasaaradda xanaanada xoolaha tallaalka oo dhiniga xoolaha oo wasaaradii wasiirka usu sheegay dhammaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ayay ka koobanta gobolka shabeellada hoose baay iyo bakool inay tallaalkaasi wasaaradda iyo deersiidii kumanaan kun oo runtii xoole eena laku tallaali cudurro shal ka disan haddana waybaaba sheegay in imalrayusaada waqti dhow runtii arrimoogun cudurka ee gobolka bakoolna waa laku qabadi doona iyo qorshayaal fara badan oo wasaaradda iyo indegsan oo iya ka tallaabsada doonta bilooyinkani fooleh iyo wasiirka warbixin kuskugu dhiibi galo wasiirada koonfur galbeed soomaaliya way kaloo warbixin laku dhuunsaday walqabadka wasaaradda ka saabsan wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha wasiirka oo usuku dahowi bilooyinka ka dambeeyey walaa iyo ka tillaabsatay wasaaradda hohaada lahaayeen dhiniga korontada dhiniga biyo runtii wasiirka way baaba sheegay inay dhowr ceelal runtii oo tobaneeye ee luqoqodi degmada baydhaba waqti dhowna la rajeeya inay la xariig jara runtii saas haatow deegaanada kale koonfur galbeed soomaaliyana inay uusa ceelal fara badan wasaaradda iyo qorshayti dhawaanna laku fuliyi doona way kaloo wasiirka sheegay inay dhowaan laha bandhigi doono sharciga korontada iyo sharciga biyo oo maylarayus wasaaradda isbuucyadaha dareer iyo golo wasiiradahan bandhigi doonta runtii wasiirka way kaloo sheegay inay arrimoogu maylarayus biyaradii deegaanada ku tirsan koonfur galbeed gaar ahaan gobolka bakool maalmoogun dambe laha ku sheegahayo inay wasaaradda iyo ka guudi jirta runtii walno sidan qadhaqsi habadiya kuqabada doonta qodobkan ka dambooyi oo warbixin guudlayn ku dhuunsaday wasiirka wasaaradda maareynta iyo musiibooyinka oo runtii safar usa kaseedi degmada xudur kaasoo ka saabsanaya runtii qiimeyn baahiyaha qayladhaanka ha kuweeraayay degmada xudur runtii oo ka edenit safarkaasoo runtii hay-ada shalgadisan usa ka wehliya wasiirka ayaa warbixin dheer kusii golo wasiirada taasoo maylarayusaad qiimeyntaas madii la suubiyay kudibna hay-adoogiiba ballanqaadiyo fara badan iyo suubiyeen bulshada soomaaliyeed yani maylarayusaad shalgadisanna runtii howl eediyeed ambileeran oo ka saabsan qayladhaanta hakuweerti degmada xudur iyo xamar runtii lakawada runtii ilaa iyo afartan iyo dhowr kun oo tan oo raashin eegna hadda dowladda koonfur galbeed soomaaliya galanta ka hayta raashinkaasoo waqti dhow laha ku daabuli doono xamar waqti xaadirka una islageegaduna runtii falaydkan ka horeeyey oo raashinkaas runtii usa yacni la rajeeyahay saacadaha nifoo leh inay usa deyra degmada xudur ee gobolka bakool way kaloo runtii lagu dahowey baahiyaha ku jira degmada xudur oo runtii madaxweyne cabdicasiis usu sheegay hamiyigay inay usa ka mashquulsiiyey guud ahaan koonfur galbeed gaar ahaan qayladhaanka hadda hakuweerahay degmada xudur inay sida dhaqsiha badan runtii war laku qabado doona dareema kortaan nimanka nabadiyo nololdiidka al-shabaab go-doonka beleerin iyo kahayaan degmada xudur iyo deegaanada koonfur galbeed haaban kasii darnaato gobolka bakool inay sidanka dhaqsiha badan qorsho oo yani nimankaas la kala dagaalama runtii walna liinku qabadaw deegaanada kaa reeraysan degmada xudur waqti dhow maylarayuwasaaradda amniga laku sugahay runtii una okaaladaan ciidamada saaxiibadowna ee amisomna insha allah iyo geesiyaalka ciidamada koonfur galbeed soomaaliya waqti dhow laku qabado doona taas oo qodob iyo linku dahobi golo wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
weli dhegaystayaal barnaamijkii la dareertan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka ba-ay weliba ku dareera diyaar garow iyo ololo nadaafadeed iyo wadaan guddigii dhowaan usu magacaabay guddoomiyaha degmada guddigaas weliba geeka dayacatir iyo rinjiyeyo kuwadana magaalada si oo han saaran beelicda magaalada maalmaha maalmaha xoriyadana iyo foodahan iyo haag maalmaha dareera qaar kumida dadka ololagaas wadi iyo maamulka iyo guddoomiyaha degmada iyo madalaas ku hadalay waliba geekieedinka faraxsanayn bilicda magaalada hasaarna macadgud waliban sugnaatay madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis maxamed xasan lafti gareen saasoo kale waliba mahadlaan koogu korna sugnaatay gudoomiyaha degmada ahana duqa magaalada xasan macalin axmed biikole eedyeedanka faraxsanayaan waa magaalada bilicdii hasaarada intan isku koynay ololihii lixdii labaatanka juun ilaa iyo kowda luuliyo dabaaldegaasa wadna ee reer koonfur galbeed dhammaantin meelkas isin roogtan salaamanti mayba geega farxad gaar ah ingata inyo lix iyo labaatanka juun iyo kow kow iyo luuliyo ontun dhalinyaro ee hasla kata magaalada baydhabo bilowdii iyo dayactirasha suubiyan ee may ingata geega farxad gaare ee mayba ool hore dhalinyaradan oo mayba ma heli jarna haddan mayba geega dhalinyaro oo horumarka iyo bilicda magaalada jeeliin maamulka degmada baydhabo waajibaashay gudadii laakiin wala dhisan gabadha bulshada qeyb kastoo iyo sugunta ama meedharays guud ahaan harunteeda leta rijaaysay calamaanta kiira juuni kowda lule wali waa maalamadii meedharaayso isbuuga huriyadu wali si gooneen kama hadnagay marka cid kastoo meedharaayso qeyb ka qaadatay oo maamulka degmada gudoomiye ku-hogeennadiis dhammaan meedharaayis hubno sidoo kale wali ma hadnagay laamaha amniga oo dowlad goboleedka koonfur galbeed oo laanti on hadalayn in meedharaayis wadada uga dhatay una surin amni ka sugnaad iyadan kama hadnagaana siinma hadnagaana magacaan oo ka hadalo guddiga qabangaabada si goonee siin kama hadnagay waana mahadsantin adag goobjoogni lahaata adigoo gudoomiyeenka degmada waliba waana dadkan runtii dad oo muwaadiniin ah reer baydhow dad oo inbadan asilgaanka iyo walbadan maalamoon armoogi guddigii adanin magawti mudiduna ka dhalajarni walbadan ashar badan ha ku qaadani dad oo ee diyaaranka ah in dalsho waltaraan in dalsho meel raay walbadan yo kamuujiyaan fadaayangu in daafurka adagyeeka goobjoogni lahaatona farhad wiinganingata wali waha wali jare dad oo lama boqoli bayuugof ah oo ilaa dhowr goobod ka shaqay doonaan iyo diyaar ah waliba ahaa insha allahu maadaama waqtigana hadhowii labaatii litijoon wal maalama laynoo higda dal kasta mayba ka dhisanyaha dadshay hadba sida eeyin eeda eed eedaan ka faraxsagna haddii unu ana maamulka degmada baydhabo sada qiirada laageeka isin arday siinku muuqato sida i maysin ku rajayaana ani oo arday mayba hoolam sida ka dhaqsi ah badan arday mayba waxaan gebagabaytaan iyo waqtiga ariiri eeyi maylisin ku fadayhi saadin iska duubantiin ani oo an iska duubnaataan laku shaqeeyo amniga dalka kiikaan amni shay intii laku shaqeeyo quraxdiis inay laku shaqeeyo geegsiin dalkan iskulle aragoo haytaan dawladda koonfur galbeed biyaaratada koowaad may siiday dhallinyara isiinba og oo hedhabaan lar dhallinyaro laayo hoo wasiir lar dhallinyaro laayo hoo agaasiimi lar dhallinyaro laayo madaxweyne cabdiasiis sida dhallinyaradan ka hiili araga haytaan isiinna maylisin ku faday inii dawladnimada arday toosa aan gacan garab surintaan social media dadka dhallinyarada yoolay wal hadlaaya marka mayb walan alla lankisa qaldan walan wedu mayla faday ani edib dorontaraan holan wal hagora ardaan arday mayb waa ku jibaabtaan may yaalisiin ku fadaa yaalisiin ku baahanyi geekan maysiin ku baahanaa ani oo arday sadegdega hoolun ku hoolgalaan arday sadegdega haka gebagabaytaan lix iyo labaatanka juun yaa mayb waa ku dhiman maalamo gaaban
guud calanka soomaaliya maalintii la qaaday habeenkii la qaaday kan lamaanta useeyey israacigii muxuu ahay dalka soomaaliya oo luuliyo wala calankaas muxuu ahay linkusaw waa xorriyaddii dalka soomaaliya waa yacni bini aadamka oo sharafta leh dalka soomaaliya ku nool oo lankasta oo la gelin waayelba calankaasaa koosnooli ilaahay koosnooli calankaasaa koosnooli haddii calanka la xurmayna la xusna yacni maxaa la xurmayna walma jaro walaa un xusaa inag soomaaliya markii leeyi halka soomaaliya leh soomaaliya ha guulaysato markii leeyi waa yacni midnimada soomaaliya soomaaliya hasracdo markii leeyahay soomaaliya midowto soomaaliya cadowka ha dhaco markii leeyi cadowka soomaaliya ha dhiyo dhiyo jaboy waay marka waxaa waye soomaalida ciyaarmee dalka soomaaliya waa dal xor ah oo maylanahaysu maxaa dhibaatooyinka ka saameeyey waa soddonkii sanno burburka ka dhiyahayti ilaahay dadkiisa kabadahay way lii baahayaa in maylanahay dowladnimada la xormeeyey sharaga la xormeeyey sharafta maxaa heybadda maxaa dalkana la xormeeyey calankana la xormeeyey oo yani la sharaf calankana saas daraaddiye way rajeeyey way magacooneen guddi guddiga maylanahasu maxaahay abaabulka iyo kicinta oo xorriyaddii dalka soomaaliya oo wakhtiya lideeri oo juunka ka qaadaw oo hogaamiyaw shaqadaas iyo maxaay kowda luuli waliska dari waliska dari shan baxan shaqada sii libilaawe ilaa kowda luuliyo malnaybsado qaarida gaar ahaan wayanaa esteetkii koonfur galbeed oo nin dowladdan iyo shacabkan annagu isku hirin yallin baahayn maxuska geliyna
hagaag dhegaystayaal barnaamijkii welidhisi toose nala dareertan madkumadda beelo degow deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kuliyo kuwa ladaan deegaansho weliba u codsan darana dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed oon ka waraya madaxweyne cabdicasiis ayoo aan ka baaqay in shakhsi kumadda baarlamaanka federaalka soomaaliya uusa sadiidii kuraas iyo kumetelay sadiidii kuraas ayuu ka lahayn baarlamaanka soomaaliya shileedis ka taliyo taasi oo ka tilmaameen in sharci dareeta waan aan qaadaan ka beel ahaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedka koonfur galbeed waxaan ka rabnaa maanta jiidda ayada inay ka tashato haddii wejigii hore oo hadda socdo oo aan iska bedelnay suldaan aan ka doornay suldaankeena beesha jiidda ay dooratay oo maamul goboleedka hadda uu joogo ayaan jiidda kuraasidiisa iyo nabadoonnadiisa iyo oqaashiisa ayaan ka rabnaa anaga waxaan rabnaa dowladda koonfur galbeed waxaan ka rabnaa hornamo buuhta haddii na siiyaan waxaan kale ku rabnaa in oo ummadaas lagu- aan la isku dirin
jiido qof baa qabsaday aburiyey godgidey ha- hawaalaa ugu jirtaa jiido hawaalay ku jirtaa maanta waan rabnaa inaan hawaashi ku soo baxno aan soo noolaano jiido beelweynti jiido jiido ma yaro jiido ma yaro laakiin waxaa noqotay adares waa ku hunay maanta waxaa naga dhigay dad oo shakhsiyaada jiido aburiyey waa ku soo jeednaa maanta
jiiddo waa dad iska safar badnaay waa dad iska martaa kuleeb cadaalad ahay oo iska qaboobanaa laakiin waa lagu badiyey dhibkiyaa ku batay dhibkii hal ma aha laba ma aha waa dhib soo raagay oo wax badanna soo socday soomaaliyi madaxdeenna sharafta leh koonfur galbeed iyo dowladda dhexe jiidda maanta waxay rabtaa inaa cadaalad loo falo cadaalad in loo falo soomaalida cadaaladda kolleyba waxaa waaye ninkii ilaahay ka cabsanaayo ilaahay ka cabsanaayo oo qabri u socdo oo qiyaamo maalintiisii su-aalka martaa kolleyba oo ka cabsanaayo waxaa waaye culeyska saaran waa inaa iska khafiifiya beesha fadhi waa duubabka beesha jiido waxayna ka hadlayaan waa inay helaan doorasho xaq iyo halaal ku saabsan waxaa jiri jirtay nin keliya ayaa xildhibaanada soo horan jiray weligiisa waxaan rabnaa inuu dhaco election oo halaal ah aysan dhicin selective wax la dhahay qof wata waxaan rabnaa wa- marar badan ayaa dulmi dhacay inaysan dulmigaasi dhicin
barnaamijkii dhegaystayaal weliila dareertan qoyska beeg naxariisada cabdifataax oo ku mid haye dad xoog dadka xoogsatada iyo weliba dili askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya waalidiinta qofkaas iyo weliba codsadana in cadaalad lan helo kureysho welibana xaqiijana in qofkii falkaasay jeysadii usoo caafimaad qaba miil walaalsho ka dili usaa darooga walibana iyo xaqiijana in saldhigga degmada iyo c i d da iyo cabasho un gudbiyaan laakiin walhu qabad waa aysan yin weli
dadkii marxuumkii sha- xalay la dilay ilaa wakhtigaasina gurigeenoo dhex yaallo wax nagu soo booqtay iyo wax wax noo qabtayna aysan jirin taliyaha saldhigga een, saldhigga magacii wadajir inuu iska iska mushaaxayo aysan murugu ku haynin shacibka uu ka mas-uulka yahay inaanan ka mid ahayn annagu shacibka uu ka mas-uulka yahay wax inay naaga qabtaan waan aarsan karnaa laakiin sharcigaan ilaalinayna laakiin waxaan noqonay lugu tuntayaal cunugaas cadaalad hadday jirto halaysoo dhiciyo cad- ee, maxay ahayde, wixiisa dilkiisa ninka diliyaan rabaa aniga waxaan rabaa inaa xaqayga laysoo dhaciyo cunuga cadaalad ma jirto cunugeyga ninka dilay waxaan rabaa cadaaladnimada in maxay loo- cadaaladda loogu soo maro si islaamka loogu soo maro in loogu soo maraan rabaa Haa. cunugaas cadaalad hadday jirto halaysoo dhiciyo cad- ee, maxay ahayde, wixiisa dilkiisa ninka diliyaan rabaa aniga waxaan ahay aabbaa cunuga laga dilay waxaan la dishay gacanta xaq daran midda kale waxaan ka codsanaynaa dowladda inay noo soo qabato ninkaas cunuga naga dili meel cidluna taagan yahay waa fahanteen umala taliyaha degmada wada jiraan u tagnay waan iska madadaaliyey waxaas noo qabanayna male ninkii wax naga dilin banaan cidloona taagan horteendoona taagan yahay ilaa hadda ninkiia noola xiro oo ninkii agna a ag maraayo gudoomiyiia u tagnay wax wax noo xiraan wayne si ay dhiidaan tagnay wax wax noo soo qabsiiyo dhii waa soo sasawireen waraaqaa idin siinaynay dheheen cunugeyna waxaan rabnaa ninkii soo dilay oo dilay ana- annagane oo noola dila aan u baahannahay ka dili nyaanyuure aa la yidhaa mafahanti laakas annaga jareer aan nahay juguntan oo la celihaa juguntan nin maanta na garab na sii haya ma jirto ninka taliyaha waa ogsanyaa ninka dili nyaanyuure aa la yidhaa xalina waxau nagu hinjimaaday waryaa meedkaas ma qaadi kartiin wiilashee aniga meedka soo qaadahayan waxay yidheen ma soo qaadi kartid kii soo qaadan xabadaan ku dhifahaa xabadaan ku dhifahaa
barnaamijkii dhegaystayaal weli la dareertan caasimadda soomaaliya ee muqdisho weliba laku dareemahay diyaar garowgii inka xooga badnaaya maalmaha xorriyadda dad badan oo reer caasimadda kumadde weliba laku dareemaya farxadiyo iyo sabaradiio hagalahayaan saas lamadde weliba oo loola ku dareeray dhammaan degmooyinka magaalada muqdisho
dareenka xorriyaddu dareena inuu maanta ka sheekayn karo waynu ooyaynaa markii laysbarbar dhigo maalintaas iyo maanta ee allahu naxariistay aadan cabdulcusmaan ummadda soomaaliyeed la hadlay wuxuu yidhi hadalkiisii ku bilaabay caaway waa habeen weyn dalka soomaaliyeed waa xor soo ma garan waa islaskacday wax ooya iyo wax naxa iyo wax maaragtay eh, suuxa iyo wax sabciya dadka nin walba shucuurtiisu siba yahay habe- habeenkaa oo xorriyadda xorriyaddu waxa weeye inuu ka xoroobo inuu ajnabi maamulo inuu ka xoroobo eh, dhaqaalaha uu xor u noqdo u- wuxuu dada inuu kaljarka iyo aqoonta ka xoroobo oo isagu dhaqankiisii iyo afkiisii u xoroobo waxa weeye inuu dalkiisii bad iyo biri iyo cir iyo ga- iyo macaadintiisii kulliba isagu ka taliyo oo- waayo xorriyaddu waxa weeye ownershiibnimada waxaa anigaa leh anigaa leh anaa leh dalkayga anaa leh dhaqaalahayga anaa leh dhul- eh, macaadintayda anaa leh baddayda anaa leh cirkayga anaa leh dhulkayga anaa leh dadkayga anaa maamulaya waa ownershiibnimada xorriyaddu taas weeye qofku gacantiisa ay ku soo noqoto waxaan u diyaargarownay haddaan nahay ururka haweenka degmada kaxda ee ma garanaysaa lix iyo labaatankii juun kowgii luul kowgii luulyo oo xorriyadihii oo iska daba dhacahaya ah nadaafaddii isdhexgalkii ee ma garanaysaa caafimaadkii wacyigelintii nooc walbay noqoto ururka haweenka degmada kaxda ah isbuucyadan dhan ku jira ee ma garanaysaa corona fayraskii xitaa waa wacyigelinaa iyadoon tashiilaad aanna ku qaadanin haddaan nahay haweenka degmada kaxda dhinac walba ay noqoto degmada kaxda annakaa lafdhabar u ah waxaan hadda gadaashayda taagan waa gaarigii aan ku samaynaynay wacyigelinta dhammaan degmadoo dhan baan soo wacyigelinay waaxda abaadil baan soo wacyigelinay hawshiina way ka bilaabatay wayna socotaa waxaana rajaynayaa si fiican inay noogu dhammaan doonto waxaan u een, aad iyo aad ugu boorrinayaa dadweynaha degmada kaxda si mugle inay uga qayb qaataan een, maalmaha xorriyadda ay u soo baxaan qashinka iska xaaqaan geedaha iska jaraan een, caarigaroobka jaraan calanka een, orjinaalkaana ay ku xirtaan dhammaan guryaha iyo goobaha ganacsiga oo dhan lix iyo labaatanka juun inay noqoto maalin u s- as- asaysan ee, hergeesa qaybtii ingiriisku isticmaalsan jiray oo somalilayn la odhan jiray oo xorriyaddiisii ee, g- gaaray ee, ee, ingiriiskuna ka kacay dalka ee, waa ma- maalin la yaqaano weeye ee, toddobada toddobiyo labaatanka ee, iyadana juun oo ku xigta lix iyo labaatanka waa maalintii faransiisku ka kacay jabuuti uusna ka tegey weeye Ee, laba maalin baa halkaa ku jira siddeed iyo labaatan iyo sagaal iyo labaatan Ee, dabadeedna marka waxaa loo booday ee, ee, soddonka soddonka waxay laba munaasabood weeye munaasabadii koonfur ay xorriyadda qaadatay oo beri- oo- oo soddonkii julay ingiriisku ka- talyaanigu ka kacay iyo midnimadii ingiriiska qaybtiisii iyo qaybtii talyaanigu ka kacay oo midoobay oo isu yimi taasaa asbuuc ay tahay marka halkaa waxaan ku idhi siddeed iyo toban iyo sagaal iyo toban waxaa loo reebay haddii ilaahay yidhaaho waxaa loo reebay kilinka shanaad maalintuu xorriyadda qaato ama elif dhin oo kenya ah ay xorriyadda qaadato hadda middii soo horraysa baa siddeed iyo labaatanka noqonaysa midda ku xigtaana sagaal iyo labaatanka marka lix iyo labaatan toddoba iyo labaatan siddeed iyo labaatan sagaal iyo labaatan soddon sidaasay asbuuca xorriyadda soomaaliyeed noqonaysaa oo ku dhisan eh, caalankii jamhuuriyadda soomaaliyeed iyo xidigtiisii
hagaag haddaba xorriyadda soomaaliya geekii haysata hal geeng noocee la hagmari weliba arrintaasay ku faalado dooneen brofesor cabdi maxamed shuceeb iyo faahfaahin arrintaasay ku biye
dhalinyaro waxaan ku jirnaa toddobaadkii gobonimada gobonimadan aynu harsanayno calankan aynu hoos joogno dowladnimada iyo qarannimada aynu haysanno iskama aysan imaanin gumaystayaashii kun iyo sideed boqol iyo siddeetan iyo afartii ama afar iyo siddeetankii shirkii ay ku qaateen berliin ay ku qaateen ee la odhan jiray berliin conference oo africa lagu qaybsaday ayay annagana nagu qaybsadeen waxayna qaybsaday faransiis ingiriis iyo talyaani ayaana qaybsaday innagoo jirna oo maamulo leh oo nidaam kii dawliga ahaa ee la yaqiinin leh nidaam dawli ah ee galbeedka laftigiisa meelaha wadamada qaarkood halkan ay maaragtay ka eegteen ee ka daawadeen sida halkan soomaaliya sida boqortooyadii la odhan jiray buganda uganda ka jirta boqortooyadii afrikada galbeed ka jirtay benin boqortooyadii ka jirtay zulu ayay ka eegteen nidaamyada dimuqraadiga ee dhabta ah ee wanaagsan ayay ka eegteen taa waxay ku tusaysaa ninka cad inuu xoog u nagu soo doontay oo inoo quuri waaye waxa aan haysanno nimcooyinka aan haysanno faransiiskii baa degay jabuuti ingiriiskii baa degay somalilan talyaanigii baa degay halkan iyo koonfurta degay wax kale looma imaan khayraadkaas unbaa loo yimid in layska gurto dhalinyaraa kacday kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo afartankii kolkii la gaaray dhallinyaraa kacday is abaabushay oo midaysay magaca la yidhaahda halganka goobanimadoonka halgankaasi muxuu ahaa waxay sameeyeen urur la yidhaahdo s y c somaali youth club oo gobollada waqooyi laga sameeyey somalilan laga sameeyey s y c dii waxay isku beddeshay in loo bixiyo magaca la yidhaahdo s y l oo ilaa koonfurtii isku darsamaan soomaali ebidkeedu way midaysnayd way midaysnayd ebidkeed xataa gumaysigii ka hor way iska warqabtay soomaali meeshuu tago soomaali unbay u ahayd ruux soomaaliya meel kale lagama lahayn iminkana lagama laha weli magacyadan waxaan la sameeyey gumaysigii baa sameeyey kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo saddexdii kolkii la aasaasay ururkii s y l ee gobonimadoonka ahaa niman saddex iyo toban nin oo dhallinyaro ah baa isku timid saddex iyo tobankaa nin waxay sameeyeen wax aan dunida kale ee gumaysiga ku hoos jira aysan samaysanin weli aysan soo gaarin in gumaysiga ninkan cad laga hortago lala dagaalamo waayo nin dagaal kugu soo galay walaalow kaagama tago waryaa nin kugu yimid walaalow kaagama tago waryaha kale unbaa laga horgeeyaa qaniyo qaniyaha kaa fajisa nidaamkaas bay isticmaaleen dhallinyaradii dad badan baa u leeday oo dad badan baa u leeday oo u baaba'ay loo dilay loo jirdilay loo curyaamiyey ururkii sidaa ahaa weynaa waa loo taagi waayey koonfurta waxaa ka dhacday kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo sideedii wax la yidhaahdo dhagax tuur dhagax tuurka muxuu ahaa gaaladii talyaanigii yaa waxaa lagala hortegay shiid iyo dhagax lagala hortegay kii middi heli kara kii fees heli kara kii godin heli kara kii budh heli kara kii aan heli karinna dhagax iyo shiid waa la shiiday oo shiidkii baa lagu eryaday falastiin horta innagaa uga horreynay shiidkan maaragtay nin qori wata shiid lagala hortegayo ama dhagax lagala hortegayo innaga inaga barteen waayo shiidka hadduu isku duuban yahay wax buu tarayaa laakiin haddii uu mid mid un yahay waa dhibaato weeyaan shiid isku xidhan buu ahaa dhagax tuuris isku xidhan gees ilaa gees gaaladii way wareertay iyagoo qoryahoodii wataan bay wareereen ee carareen firxadkoodii aan laga sii dababaxay weliba aan la daynin maalinkaas kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo sideeddii bay ahayd dagaalkii wuxuu badnaa ayaa dhacay dhallinyaro fara badan way nooga dhimatay way nooga geeriyootay dad badan way nooga geeriyoodeen oo magac ku leh dalka haddaba gobonimada waa geedo geedkaasna waxaa koriya dhiigga gobonimo doonka ayuu ku koraa geedkii geedkii wuu koray har weyn buu samaystay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii lix iyo labaatankii juun markii la gaaray gobolladii waqooyi ee ingiriiska haystay baa xuroobay oo calankoodii saartay calankii soomaaliya ee xidigta shanta gees lahaa ee cad ee isagana buluuga ahaa samada u ekaa buluugi samada u ekaa calankii shanta ee xidigta shanta gees lahaa ayaa la saaray kowda julaay misna calankii intay soo qaadeen ayay waxay ku darsadeen walaalahoodii koonfur kalgacal iyo walaaltinimadii ayagoo aada u jecel iyo soomaalinimadii koonfur bay la yimaadeen koonfurna berigaasay xorowday kowdii julaay bay xorowday waana waana midnimadii waana midnimadii ee lagu midoobay calankaas shanta gees leh xidigta cad shanta gees leh lagu midoobay ee soomaalinimo loo midoobay ee labadaa gobol ay midoobeyn bay ahayd oo ballaadhan waan xusuustaa weli waa maantoo kale unbay ay tahay weli markaan soo xusuusta iminka waxaad arkaysaa calankii xidigta qura ku sawireeda shanta gees lahayd calamo shan xidig lix xidig leh ee la suranaya war annaga keenna maaha kaa hurdow toos hurdadan ka toos calankeena hal xidig buu leeyahay oo shan gees leh ee ma laha toban xidig ma laha shan xidig ma laha war dhalinrogga ha la joojiyo waa dhalinrog waxaa kan dad baa wata waa mashaariic lagu dhalinrogayo taariikhdii dalka iminka calankii baaba loo soo dhigtay calan shan xidig ku sawiran baad arkaysaa meelaha qaarkood inuu ka babanayo waa qalad bataatan waa qalad calankeenna ma aha anugu nimanka dowladda hoose haddaan ahaa lababa ganaaxi lahaa tacsiir baan ku samayn lahaa in la ganaaxay istaahilaan waayo calankii bay bedeleen waa qarannimadeenni magacii bay bedeleen gobonnimadii loo soo leeday loo soo baaba'ay magacii weynaa bay bedeleen ee soomaaliya ayay bedeleen soomaaliya calanka lagu aqoonsado waa calan bulu samada u eg bulugiisa ee xidig cad ku taalla shan gees leh xidigta cadeed shanta gees laheyd xidigo kalaa lagu wareejiyaad arkaysaa meelaha qaarkood waa qalad waa in laga hadlaa authority-ga waa inuu ka hadlaa xukuumaddu waa inay ka hadashaa oo dhallinyarada ka hadashaa oo cid walba waajib baa ka saaran waa inay ka hadashaa arrinka nooca xidigtaa shanta gees ayayna kulmisa labaa xorowday saddex baa maqnaatay toddobiyo labaatankii juun markii lix iyo labaatankii toddobiyo labaatankii juun waxaa xoroobay toddobiyo labaatankii juun waxaa xoroobay kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo toddobaatankii haddaba lixdankii maha ogow walaalaheena reer jabuuti jabuuti jabuutaay iska jir cadowga kula jira inaad jabtood la joogsan jabuutaay iska jir yaa waxa weeyaan taariikh ballaaran bay ahayd gobonimada heerka ay ka soo mareen faransiiska cid ka soo martay africa ma jirto intoo la dilaa siliga lagu wari jiray intoo la dilaa siliga lagu wari jiray ninka gaalka cad ee faransiiska dabadhirf baa daba socon jiray ee soomaalida ku farmuuqi jiray waa garanaynaa laga soo teg xidigta calaamadda ahayd way wadataan soomaalinimada ahayd weli way taallaa jabuuti haka yaabin jabuutaay haka yeelin jabuutaay haka yaabin jabuutaay haka yeelin ku soco cadowga cadowga waa la iska dhiciyey ama silig haynagu soo waro ama hayna bireeyo waan biraynay waan budaynay ilaa kolkii dambe aan ka keennay war maxaad doonaysaan gobonimo hooda ilaa uu ka yidhaahdo ixsaan kuma timaado gobonnimada xorriyadda laguma keenin dheeldheel laguma keenin hurdow toos waxaan rag baa u soo baaba'ay rag baa u curyaamay rag baa la weysanyahay ilaa iyo iminka ra- nolol iyo geeri meel ay jiraan la garanayn waa la mid somalilan waa la mid koonfurta waa la mid iminka tii labadii midoobay baa la kala furay wargumeysiga wuu shu- shaqadiisa wuu wataa annagana shaqadeenna aan wadano dhallinyaroy aqoontii aan la soo baxno dib u midayntii dib u midayntii dalka dalka kolkaan leeyahay n f d baa jirta n f d baa jirta oo waxaa jirta soomaali galbeed baa jirta waxa weeyaan n f d ingiriiskii wuxuu gacan geliyey kenyaatgii buu gacanta ka saaray adaa iskale buu yidhi warmarmel xoolaha isaga leeyahaba dadka reer wajeerow waa dadka keliya ee kacay ee shan kun laga dilay hal maalin waa reer wajeer wagala meesha la yidhaahdo kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo siddeetankii bay ahayd shan kun oo soomaaliya baa ku dhimatay haddaysan ahayn dowladdii soomaaliya ka jirta ee militariga ahayd wuu sii wadi lahaa ninkii kenyaatiga ee kenyada xukumi jiray beriga afar iyo siddeetanka wuu sii baabi'in lahaa soomaalida
waa hagaag dhegaystayaal weliba si toosan la dareertana barnaamijkii dabagalka wararka iyo wareysada raadiyo baydhabo dood cilmiyadeed laha ka bandhigka ay saameynta baraha bulshada wala fayl iyo wala xun iyo bulshada soomaaliyeed ha ka bandhigkaan baraha bulshada ee magaalada muqdisho loqobadi sheekh cabdilxaye oo kumada dadkii lakacazumi madalaas iyo ku hadali dhibaatooyinka gabdho soomaaliyeed kulukulumayan baraha bulshada
Eh, islaamku eh, mashaakilka bulshada inuu xalliyo ayuu u yimid Eh, mowduuc kasta ama eh, dhinac kasta uu ka hadlaayana sida ugu fiican ayuu uga hadlaaya arrimaha xadgudubka ah gaar ahaan arrimaha eh, la xiriira haweenka iyo eh, arrimaha hadda aad tilmaamaysaan oo ah yacni kufsiga iyo dilka iyo qarinta oo wada jira runtii waa dembi aad iyo aad u weyn oo laga naxo aada u foolxun waa tacadi xoog leh Eh, tacadiga guud ahaanna diintu way reebto ilahi wuxuu leeyahay walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu almuctadiin haxaad gudbina ilaahay xadgudubka eh, ma jecle Eh, arrimaha ku saabsan eh, sharafka iyo arrimahaasna eh, dardaarankii waxay ku jireen ugu dambeeyey oo nabiga sal alla alay slam ummaddiisa ula dardaarmay uu dhahayay alaa ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ilaa an talqaw rabbakum yacni dhiiggiinna iyo eh, sharaftiinna cirdiga oo xadgudubka haweenka lagu sameeyo ah eh, iyo naftiinaba xaaraan ayay idinka tahay ilaa laga gaaro saacadda qiyaamo oo yani adduunkan lagu kala tago yani mar, marna ma bannaanaanayso xalaalna ma noqonayso marka haddii la raaci lahaa sharciga islaamka eh, waxaasoo tacadiya ma dhaceen Eh, arrintan marka eh, sida hadda isu saaran tahay oo ah eh, gabadhii oo sharafteeda lagu xadgudbay eh, kadibna la dilay eh, kadibna la qariyey arrintaas iyada waa arrin aad u foolxun waxay soo hoosgelaysaa eh, mowduuca la yidhaahdo eh, xiraabada oo ilaahay uu qur-aanka ku yidhi inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض يعني آه، حرابة أما أما برعد نمضة أي أيضا كتلمام سوء ضد حوق أنت استعمالان آه، حولها ضد قادنايا مرة قاركود ندلايا آه، كواسي لولا نقم لها مركا ما لقاتو يا شرف قبرديات أو لقاتو يعني مركا هذا الاسبر بردقو مالك يا شرفته markii maqaasisdu shariica loo bandhigo waxaa horeeya ilaalinta sharafta in la ilaaliyo cirdiga in la ilaaliyo yani shan arrimood ay diinta usoo degtay oo maqaasidu shariica la yidhaahdaa oo ah eh, diinta oo la ilaaliyo eh, nafta oo la ilaaliyo eh, cirdiga iyo sharafta iyo caqliga iyo maalka oo la ilaaliyo marka sharafta oo la ilaaliyayo shantaas ayay ku jirtaa say u kala horeeyaan inay u kala muhiimsan yihiin marka sharafta ayaa horeysa cir- maalka ayaa dambeeya haddii marka maal la qaatay la yidhi qofka intuu jidka galo dadka maalka ka xooga oo isticmaala xoog oo maalkaas intuu qaato yacni dadka dhaca waxaa li lug iyo gacan isdhaaf ayaa loo goynayaa wuxuu qaatay waa maal hadda haddaynu isweydiino marka in maal la qaato iyo in gara- gabadh la kufsado oo sharafkeeda la qaato waxaa daran sharafta oo la qaato oo hadda haddii maalan gabadha la dhihi lahaa eh, ama bo- moobaylkaaga keen ama naftaada ayaa lagu xadgudbayaa waxaa la hubaa inay moobeelkeeda dhiibi lahayd oo wixii maal ay haysan ay isku furan lahayd si cir- cirdigeeda iyo sharafteeda loo ilaaliyo marka maal la qaatay haddii saa loo adkeeyey sharaf la qaatayna way kasii daran tahay markuu dil yimaadana ayadana waxaa jira markii maalan maal uu qaato qofkaas burcadka ah naftii maalka wadatayna uu dilo waxaa la sameeyaa intii la dila asagana ayaa waxaa loogu daraa in banaanka lasoo dhigo meydkiisa si dadka kale ay uga cabsadaan oo mardambe arrintaasoo kale ayna u dhicin marka waa cuquubo aad iyo aad loo adkeeyey marka shareecada islaamku sidaasay yacni wixii dembi waaweyn ah oo bulshada dhib ku ah si looga hortago ciqaab adag ayay ka soo dejisay si dadku ayna arrintaas ugu dhiiranin ee arrintaas ayada ah ayay shareecadu ka qabtaa oo kufsiga hubka loo isticmaalayo oo gabdhaha loo geysanayo xukunkiisa kuwa sameeyaay in dil lagu fuliyo ayay tahay ayagoo soo hoosgelaysa aayadda ilaahay dhahaysa wayascawna fil ardi fasaadan dhulka ayay fasaadinayaan marka sidaas markay noqoto maxaa sabab u ah oo yani waxyaabahan ay u dhacayaan haddii la yidhaahdana way badan yihiin asbaabuhu waxaa ka mid ah qofka waxaa samaynaya oo yacni aan ka cabsanaynin ilaahayna ka cabsanaynin aadanana aan ka cabsanaynin oo sharci baa lagugu qaadi oo dhibkan aad geysanayso yacni marna lama baxsanaysid haddii uu ogaan lahaa muuna saas yahay laakiin waxaa og yahay inuu la baxsan karo waxbana la dhahaynin oo uu fakan karo marka taasi waa sabab oo keeni karta ah qofkii inuu ku dhiirado inuu xadgudubka saas oo kala sameeyo waxaa dhici karta maadaama yacni dadku ay waxay qaarkiisa iska isticmaalayaan waxyaabaha maandooriyaha la yidhaahdo in qofka intuu maandooriya isticmaalo waxaan uu samaynayaba maskaxdiisa oo tagtay ay sabab ugu tahay maxaa yeele caqliga wax caqli loogu bixiyo waa sidii xarig oo kale caqala wuu xiray marka qofka bini aadamka waxaa xira ee xumaatada ka celiya waa caqligiisa haddii marka caqligii uu tago oo wax la isticmaalay oo darooga ah caqligii la tegsiiyo qofkan wax badan ayaa ka imaanaya waxaa ka mid ah qofkii oo maalan yani waasicii diiniga ahaa oo waxaan ilaahay baa kugula xisaabtamaya xadgudbintii ay ku yaraatay akhlaaqdii oo dhuntay damiirkii bini'aadamnimada iyo naxariistii oo yaraatay intaasoo dhan la iskugu daro waxay sabab u noqon karaan tacadiyadaas iyo kuwo kasii foolxunba in ay dhacaan xalkiisuna wuxuu yahay saan horey u tilmaanay sharciga in la waafajiyo dadka arrimahaas ayagaa ku kacaaya waafajintana ay noqoto dadka oo dhan inay mas-uuliyaddaas wada qaataan oo ayna noqonin in qofkii uu helo meel gabaada oo ku gabado wax badan hadda waa la isku dhex dhuuntaayo qofku intuu dembiye galo ayaa haddana tol iyo reere iyo waxbaa la hoosgeeyaa iyo odayaal iyo markaas intii laga wada hadlaa waxoogaa bacmadow ku jirta ee lasasiiyo markaas halkaas arrintii lagu duuduuga ay ku dhammaataa saasay marka waxay noqonaysaa marka arrintii inayna soo afjarmin marka dadka waxaan ugu baaqi lahayn in ay qur'aanka sida uu tilmaamayo ay wada marsiiyaan qur'aankuna tallaabo kasta oo qaadayo sida ugu habboon ayuu ilaahay u soo dejiyey ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam qur'aankana wuxuu dadka ku hanuuninayaa meesha ugu fiican hadday nabadgelyo tahay meesha ugu fiican uu ka abbaarayaa hadday dhaqaalo tahay meesha ugu fiican hadday arrimo bulsho tahay meesha ugu fiican kulligiis xal ayuu ummadda u yahay marka sharciga oo la hirgeliyo dadka oo diinta lagu wacyigeliyo daroogada iyo waxyaabahaas oo lala dagaalo akhlaaq xumada oo dadka laga tarbiyayo ummad bulsho marka dhinaca usoo wada jeedo xumaatada oo iska celinaysa wanaagana faraysa ayaa loo baahan yahay sida ummaddanba khayrkeeda uu ku jiro oo ilaahay uu yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani lmunkar marka intaas ayaa xal u noqon kara qayb way ka noqon kartaa oo weliba waxaa dhaca mararka qaarkood qofka kufsiga geysta meeshii uu ka heli lahaa ciqaab yacni u dhiganta wixii uu sameeyey oo mar dambe uusan u noqonin keenaysa ayaa laga yaabaaba inay odayaasha dhaqanka si kale ugu dhigaanoo ay gabadhii uu kufsaday bay dhahaan waa lagugu asturayaa gabadha guurso oo gabadhiiba loo guuriyo marka dembiilihii oo la abaalmariyey oo xumaanna sameeyey haddana xumaatadiisii ay u dhashay in wax uu kusii helo dhiirigelin ayay noqon karaysaa gabadhaasna yani nafsiyan ama psychologiyan qalbigeeda iyo caqligeedu yani kuma degaayo reerka noocaas oo kale lagu sameeyey maxaa yeelay mar walba maskaxda waxaa kusoo dhacaya xusuusta ah xumaatadii lagu sameeyey iyo middan kadabageynta ah marka kadabageyntani waa ku qabata iyo qadar alle waa la iska qaataa ayay u qaadanaysaa moogii waxay raalli ka tahay ma aha midda kale waa wax aad iyo aad u foolxuna waxay tahay dhibaatada markay dhacdo wiilkii iyo gabadha arrintaasi ayada ah wiilkii sameeyey maalan ceeb weyn iyo takoorid bulshadeed lama kulmo halka gabadhii miskiinta ahayd ee dhibka uu ku dhacay ayada laga dhigaayo inay dembiga geysatay oo lagu ceebaynaayo oo la dhahayo taas waa la kufsaday sidii ayadoo dembiga ayada gashay oo kale marka laba xanuuna isugu darsamaysa xanuunkii iyada gaaray ee dhibka loo geystay iyo xanuun bulshada uga imaanaya oo laleeyahay maxayd waa tii la kufsaday oo laga yaaba xataa mustaqbalkeeda iyo guurkeeda in looga wareegto layidhahdo taasi aan la guursanayn sababt maxay tahay waa la kufsaday marka iyadoo dembi ay gashay ma aha shareecadu sida ay qabtan waxay tahay gabadha noocaas oo kale dhibaatada ay ku dhacday inayna arrintaas samaynin oo kale ama ayna ku dhicin oo kale ayay la mid tahay waxaaba yaraatay ee raad oo ka dhalanaya ama wax dembi oo ka soo gaaraya ma jirto dembiilaha waa midka falka geystay ee xumaatada tacadiga la imaaday gabadhaas waxay mudan tahay marka in qalbiga loo qaboojiyo in la garab istaago in loo muujiyo haba yaraatee wax ceeb ah oo iyada ay arrintaas ku leedahay inaysan jirin bal ee dhibkii gaaray in laga wada xun yahay intii la dareensiiyo sharaf iyo qiimayn hor leh inay hesho ayaa loo baahan yahay si dhibaatadaasi looga baxo
weli dhegaystayaal barnaamijkii la dareertan gabagabadiina hasle deerne shacabka degmooyinka yaakshiid kaaraan iyo weliba cabashooyin gudbeena dowladda oo ka eedan dhallinyaro isticmaalaasa walalan gordow walamaanka dooriyo
ujeeddada maanta la isugu yeeray waa muqaadaraadka ka jira een, dhulkan fagax iyo sanco intii ka dhaxaysa ay ugu xoog badan yihiin laakiin lala qabo sidii loo suuli lahay in la iska warsado waa ujeeddadu waxaan rabnaa bulshadu deggan deegaanka waa kacday waxa meesha ka socdana walax la fiirsan kara maahan dad damiir leh oo waddaniyad leh walaxay iska dhex joogi karaan maahan in la suuliyay rabtaa bulshadu qaybta ugu weyn inay qaadatayna rabtaahe inay iyo sheegta ka tagta ma rabto waxaan rabaa kuushaan ma u dhigannay inaad daroogada oo dalkayna dadkayna dil- dilatay oo akhlaaqda baabi'isay oo aan ka ka hoyo weynay oo ubadkaynu ku baaba'aa oo walaalahaynu ku baabi'aan oo waxgaradkii iyo gabrihii ku baaba'ayaan oo noola soo safriyey oo ilmahayni ay maaragtay eh, ay cunayaan oo- oo- oo naqata meel lo- bil- maaragtay ah, aad u liidata oo meesha ugu dambaysa joogta oo bulshadu ay foolkaana kaca ay tahay ay isu sheegnee horta saas ma tahay kulli maka xunna waxa dhacaya
bulshada ku nool degmooyinka yaaqshiid iyo kaaraan oo ay horseed u yihiin odayaasha dhaqanka culamaauddiinka ganacsatada aqoon-yahanka dhallinyarada iyo haweenka waxay cabasho ka yihiin dhibaato ka jirta degmooyinka aan kor ku soo xusnay taasoo ah maanduuriyaal noocyadooda kala duwan sida kow xashiish labo qamro saddex calaq afar taabuu shan koollo lix cirbado laysku dura- durayo sida taramadool iyo bethediin maanduuriyaashaas waxay saamayn ku yeesheen dhammaan bulshada heerarkeeda kala duwan sida kow guryaha labo dugsiyada qur-aanka saddex iskuullada afar jaamacadaha shan goobaha ganacsiga lix masaajidda inta aad inta noogu soo qorteen oo dukumentiga ah oo ay ku caddahay xabashada deegaanka ka jirta iyadoo isku duuduuban waa qaadanay waan aqbalnay intay ogta ku leedahay oo ay madaxda naga sarraysaana wakhtiga ugu dhow uguna dhaqsaha badan lahay gaari doontaa warqad ahaana ku simi mayne waa sharxaynaa markaan ugu yimi Ee, gacmo wadajiri bay wax ku qabtaan shaqadan in garbaha la iska istaago ee, guddiyo aad samaysiin haddii aan ku soo guulaysanno arrintaanu ay tanfiid u baahato waxaa la rabaa dad dadka hor joogo daroogadan guryaa lagu aa lagu gadaa gurigaasu inta badan guryaha garo- daroogada lagu gado sharci darrowa haddaad ogtihiin haddii kaleba waa waa la socotiin inta badan ama waa dabakaayo waddo taal ama waa dabakaayo marshabiya guriha laga soo qaada haddii la rabo laakiin boqolkiiba sagaashan waxay taallaa ee, sharci daray taallaa Ee, waxaan is leenahay intaan oo waxgaradahoo maanta garatay in ay deegaankoodii iyo ilmahoodii tarbiyeyntoodii laga soo horjeesto waxaa naga qaldan horta waa carruurtayni carruurtana guryahii kasoo soofaan waa la wada ogyahay cunugaaga saaka meeshuu u soofay haddaada ogeyn oo waxa waxaa la soo qabta aada ogeyninne inay raalli ka tahay ka dhigan tahay Ee, ilaahay subxaana wa tacaala mas-uuliyadda kow uu ku saaray waa afar ilaa een, een, muxuu ahay afar ilaa tanka saac inaad horta gurigaaga aad tarbiyadda ka bilowdo bal horta aan guryahayna dib ugu noqonne ilmahayna maxay samaynayaan kadib aan deriskeenni iyo dadkii maaragtay wax nagala dhexeeyeen aan wax u sheegi karnaa
hagaag dhegaystayaal weliba guud ahaantaha gebagabeena barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada raadiyo baydhaba barnaamijka weliba siinla dareersiyaay muddadu sawdii ka jara anoo ah maxamed cali yuunis shuuriye xasan aadan khayrna qaybta sannaada fidhiya barnaamijka oo duuban weliba reddanka dhegaysto kortana websayteka idaacadda www radio baydhabo net